waxaan marku horayso leenahay rabbi subxana watacaala ha u naxariisto intii dagaaladaas iyo dirirtaasi ku dhimatay inta ku dhaawacanna rabbi subxaana watacaala dhaawacooda ha uu bogsiiyo si degdeg ah insha allahu marka xiga waxaan leenahay dadka walaalaha dirirta iyo dagaalka meeshaasi ku haysto inay dagaalka joojiyaan oo ay heshiis qaataan
dagaalkaasi wuxuu socdaa muddo maalmood ah dadkuna waa dad reerguura ah xolodhaqato ah marba meel u guura waxaan ku baaqaynaa haddaan nahay xildhibaanada reer hiiraan ee meeshan galabta fadhiya in dagaalkaas la joojiyo ay u istaagaan labada maamul ee dowlad goboleedyada ah ay u istaagaan labada maamul ee gobolka hiiraan ee muxuu ahaa gobarnatooryaasha ka ah iyo dowladda dhexe ma rabno in dad walaal ah ay isku dhintaan
waxaan rabaa inaan tacsi u diro meelo badan buu colaad ay ka socotaa oo gobolka galguduud dhexdiisa ah galinsoor iyo zoonahaas iyo xuduudda inta ka socoto ayadana waxaan rabaa intii ku dhimatayna waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo intii ku dhaawacantay dagaaladaasna inuu ilaahay yani u boogadhay ayagana waxaan wada ognahay runtii dagaal wiilkuma dhashee ee wiilaa ku dhinto waxa ku gablamaya meys oo ku baaba'ayana waa hooyooyinka degan labada gobol marka anigoo hooye ahaan u hadlaayo anoo gabar ahaan u hadlaayo anoo u hadlaayo xildhibaan ahaan waxaa soo jeedinaa runtii dagaalkaaseeti in sida ugu dhaqsaha badan la joojiyo nabadoonnada culamaa udiinka haweenka ganacsatada aqoon-yahanada ka soo jeeda labada gobolna ay u wada istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaas sokeeye ee dadka walaalaha isku haysto waxaan leenahay walaalaheen waxbadda ha joojiyaan labada dhinac wixii dhintay allah u naxariisto wax dhaawac allah caafiyo waxaana diyaar u nahay inaan goobta tagna annaga si dadkeennii aan iyo labada dhinac baan u aragnay dhibaato ka dhexayso oo wadaxaajoodka aan gogasha u dhigna annaga u bilawnay insha allahu tacaala nabadoonnada iyo samadoonnada ee labadaas deegaan runtii idinkaa hawshan idii taallaa idinkaa dadkii hoggaan u ah idinka ayaa la rabaa inaad muxuu ahaa nabadda soo dabaalsaan xildhibaanada labada dhinac waxaan codsi ah iyagana inay culays ay abuuraan labada dhinacba ku abuuraan si colaaddu ay usoo degdegtay in la joojiyo